muslimiinta ku dhaqan waqooyiga waddanka maali runtii guulo waaweyn ayay ka soo hooyeen dagaallo aad u culus oo ay la galeen maleeshiyaadka calooshadu shaqaysayaasha saliibiyiinta ee lagu magacaabo fagner ee ruushka laga leeyahay iyo ciidamada xukuumadda ridada ee waddanka maali wararka ka imaanaya maali waxay sheegayaan in dagaallo culus oo soo bilowday maalintii khamiista ay shalay gelenkii dambe kusoo gabagaboobeen guuldarro weyn oo ku dhacday saliibiyiinta iyo murtadiinta haddii aan bayaanino goobta dagaalku ka dhacay waa deegaanka lagu magacaabo tanzawateyn wuxuu ka tirsan yahay mandiqada kidaal ee gobolka azawaad ee waqooyiga waddanka maali deegaankan wuxuu kaabiga ku hayaa xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada aljazair iyo maali isbuucii lasoo dhaafo horaantiisii waxaa halkan soo gaaray kolonyo ku dhow ee boqol gaadiid oo ka koobnaa ciidamada xukuumadda dabadhilifka maali iyo ciidamada saliibiyiinta fagner oo ah shirkad calooshadu shaqaystayaal ah oo daafaha caalamka ka soo aruurisay maleeshiyaad lacagna ku qaadata sidii ay ula dagaalami lahaayeen islaamka iyo hilkiisa wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka islaamka suheybow haddii aan soo koobo sidii ay wax u dhaceen khamiistii lasoo dhaafay dagaal ayaa si goosgoos ah wuxuu kaga bilowday mandiqada tanzawateyn mandiqadan waxaa ku dhaqan nus milyuun ruux oo ah shacabka ka soo jeeda qowmiyadda azawaadka iyo tawaariikhda muslimiinta ah kuwaas oo kasoo barakacay xamalaadka shaadaldirarka ah ee ciidamada iswata ee saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta ay ku qaadeen deegaano ka tirsan waddanka maali halkan ayay dadku soo degeen oo ay macinbideen inay amni ka helayaan deegaanadan waxaa maamulaya jamaacada jihaadiga ah nusratul islaam walmuslimiin iyo dad deegaanka hubeysan oo ka dhiidhiyey cadaawada maleeshiyaadka xukuumadda ee maali iyo kuwa ruushka markii halkaas ay soo gaareen cadowgu wuxuu iclaamiyey inuu qaadayo xamlad milatari oo uu sheegay inuu kusoo afjarayo awoodda jihaadiyiinta ee mandiqada tanzawateyn laakiin taas allah subxaana watacaala wuxuu u rogay inay noqoto mid lagu cirib tiray saliibiyiintii iyo murtadiintii halkaasi ku duulay dagaalkii goosgooska ahaa ilaa iyo jimcihii gelinka dambe ayuu soo gaaray laakiin shalay maxaa dhacay shalay allah wuxuu kala saaray xaqa iyo baadilka macra ka socotay muddo saacada ah oo si wada jir ah ay u galeen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo dadka deegaanka runtii waxaa afka ciidan loogu daray quwaddii kufriga waxaana guuleysatay quwadda muslimiinta sida wararku ay sheegayaan ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka mid ah maleeshiyaadka fagner iyo ciidamada maali ayaa lagu dilay baraha bulshada waxaa lagu faafiyey muuqaalada meydad fara badan oo cadowga ah maxaabiis saraakiil sarsare ah oo isugu jira caddaan iyo madow ayay mujaahidiintu ay gacanta kusoo dhigeen waxaa la daawanayay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan jeyshka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo qoorta ka soo qabtay saliibiyiintii ruushka indha buluuga ahaa islamarkaasna soo bandhigaya iyagoo dulaysan waxaa muuqaaladu ay muujinayeen ciziga iyo sharafta usoo hooyatay dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta hubka u qaatay raayada islaamka ay u koryeeli lahaayeen muslimiintana ay uga saari lahaayeen dulliga iyo dacfiga ay dhex muquuranayaan suheybow macrakadaas warbaahinta si aada ayay u hadalhaysaa wargeysyada mandiqada iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo tebinaya runtii shalay jab aada u weyn ayaa ku dhacay saliibiyiinta ruushka haddii aan sii bayaanino mandiqadan shalay lagu dagaalamayey tanzanwateyn lagu magacaabo waxay kaabiga ku haysaa waddanka aljazaa'ir xuduud beenaadkiisa ee ciidamada ashaadaldirirka aljazaa'ir ayaa iyana soo dhaqaaqay oo xuduudda xirtay iyagoo guulguulayey dadka muslimiinta ah cadaadisna ku hayey halka kufriga kalena gudaha waddanka maali uu kasoo dhaqaaqay laakiin dadku markii ay sabreen kumanaan ka mid a dhallinyarada mandiqadaas ku dhaqan oo ogaa in haddii howlgalkan milatari uu guuleysto xabsiyada lagu guri doono qaarna lalayn doona waxa soo haran qasab lagu ciidamayn doono ayaa hubka qaatay waxayna ku saf noqdeen dhanka mujaahidiinta taas waxay soo dedejisay in allah subxaana watacaala guul uu siiyo muslimiinta markii sufuuftooda ay mideeyeen runtii muuqaalada la baahiyey waxaa ka mid ahaa hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ku diganaya saliibiyiinta islamarkaasna amraya in aan la tooganin saraakiisha sare ee fagner eh, la- iyagoo maxaabiis ana gacanta lagu dhigo waxaana ka mid ah hogaamiyaashaas cabdiraxmaan daada oo ka mid ah een- een saraakiisha ciidanka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee mantiqada azawaad eh, sheekh cabdiraxmaan zaza oo isna ka tirsan eh, mujaahidiinta alqaacida ee maqrib alislaami oo idaarinaya howlgalka weyn ee mujaahidiintu cagta ay ku mariyeen kolonyada ayaa lasoo bandhigayey wariyaashu waxay sheegayaan in ciidamadan eh, cagta la mariyey ee la laayey ay ka koobnaayeen ilaa iyo sideed kolonyo gaadiidkooda gaashaamnaa ee kuwa taawayada loo yaqaano gaadiidka cabdibilayaasha ayaa la arkayaa iyagoo la gubay iyo iyagoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo ay kaxaysanayaan Een, eh, waxaa la sheegaya shalay inay ahayd maalin adag oo usoo gala saliibiyiinta Een, saraakiisha sare ee ka tirsan jabhadda fagner ee la laayey ee, waxaa ka mid ahaa sargaal ruushiyaan ah oo madax ka ahaa ee, qayb ka mid a kolonyada Ee, ninkan waxaa la sheegay inuu kasoo dagaalamay wadanka Ukraine ee, jariirada lagu magacaabo Kiev Independent ee, ayaa faafisay qayb yar oo kamid ah xogtiisa Een, jariiradu waxay sheegtay in ninkani uu madax ka ahaa janal telegram ah oo ay ku xirnaayeen dad ka badan nus milyuun ruux islamarkaasna uu kamid ahaa saraakiishii wacdaraha ka dhigay ee dagaalka wadanka Ukraine kadibna Vladimir Putin ayaa wuxuu u wareejiyey dhanka wadanka Mali ee, markii shirqoolka lagu dilay een, taliyihii ugu sarreeyay jabhadda Wagner ninkan meydkiisa oo qoorta ee, saliibi u suran yahay isagoo runtii dulaysan oo afka ciidda loo daray ayaa lagu soo bandhigay saxaraha wadanka maali ee, waxaana isbarbardhigi jirriddu ay ku sameynaysay ee, xilligii uu ku sugnaa ee, gudaha wadanka ruushka iyo xilligii uu ku sugnaa gudaha wadanka maali ee, marka uu ku sugan yahay ruushka waxaa ka muuqata heybad iyo in ciidamo hareertiisa ay joogeen marka baktigiisa u yaala een, bacaadka wadanka maalina ee, waxaa ka muuqatay dulli ee, isagoo ee, la dilay oo rag mujaahidiin ah oo runtii aada u qalabaysan ay meydkiisa dul taagan yihiin ayay jariiradu faafinaysay xogaha kale ee la faafiyey waxaa ka mid ahaa een, ee, maxaabiis ka tirsan shirkadda fagner oo ee, muuqaaladooda lasoo bandhigayey iyagoo hadlaya Een, sidoo kale ee, ragga gacanta lagu dhiga waxaa ka mid ah jenaraalo ka tirsan ciidanka xukuumadda dabadhiilifka maali i- oo runtii iyagoo dulaysan oo madaxooda ciidda lagu raquusay ee muuqaaladooda la faafiyey Een, su'aabo runtii ee, maxrakadan ee, lagu soo afjaray ilaa iyo sideed kolonyo oo ka tirsanaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh Een, waxaa la rumaysan yahay in saameyn ee, xun ay ku reebi doonto isfilintii ee, ruushka ee mandiqada saaxilka ee, galbeedka qaaradda afrika Ee, waxaynu ogeynay in markii faransiiska laga ceyriyey ee, nufuudiisii mandiqada ruushka ay ku bedesheen een, xukaamta militarigu gacanta u hayo ee dabadhilifyada ah Een, gaadiidka gaashaaman ee la burburiyey marka laga soo tago saanadaha een, hubka ee mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ay ku qaniimaysteen ee weerarka tanza watain ayaa ee, la rumaysan yahay in lagu qalabayn karo jiyuush dowlado oo idil marka loo eego een, xoogga hubkaas iyo ee, nuucyada oo ah mid casri ah oo gudaha wadanka ee ruushka laga soo daabulay Een, gudaha wadanka maalina si aad ah ayaa looga hadalhayaa een, falal dembiyeedyo aad u arxan daran ay maleeshiyaadkani bilihii lasoo dhaafay ka geysanayeen gudaha wadanka maali gaar ahaan waxay ee, xasuuqa u badinayeen een, qabaa'ilada muslimiinta ah ee ansaarta ah ee ay tuunsan yihiin inay u gargaareen ee, mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin qabaa'ilada sida aadka ah fagner ee u beegsanaysay waxaa ka mid ahaa ee, dadka azawaadka dawaariiqda ah ee qabiilka alfulani isna wuxuu ka mid ahaa qabiilada sida aadka ah ay u baagsanayeen een, cadowga jinsiyadaha kala duwan leh een, xukuumadda maalina ee taariikh soo jireen ah ayayba u leedahay in ee, dawaariiqda iyo qabiilka alfulani ay xasuuqdo iyadoo ee, u tirinaysa in inta badan hogaamiyaasha mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin qabiiladan ay ka soo jeedaan qabiiladanna waa kuwo dulmidiid ah oo caan ku ah taariikhda wadanka maali inay la dagaalamaan ee, gumaystayaashii kala duwanaa ee mandiqadaas ee ee, ku soo duulay oo faransiisku ugu horreeyey laakiin natiijadu maxay noqotay qamcinta dilka dhaca iyo boobka iyo kufsiga dumarka cafifaadka ee qabailadaas runtii een, waxaa ka dhalatay folkaano jihaadi ah wax lagu macnayn karo sababtoo ah inta badan dadkii ee, qabiiladaas ka soo jeeday jihaadka ay raaceen waxay garab iyo gaashaan u noqdeen mujaahidiinta tuulooyinka iyo degmooyinka ayay kaga horeeyaan oo iyaga ayaa hubkooda u qarinaya iyaga tasiilaadka iyo logistikada mujaahidiinta bixinaya arrinkaas wuxuu soo dedejiyey in halaag weyn oo cadowga ku gaaro tanza watain oo ah runtii noqotay xisni adag oo dadka muslimiinta ay ku leeyihiin een, ee, mantiqada saaxilka gaar ahaan wadanka maali jawaab celino kala duwan ayaa durbadiiba laga bixinayaa waxa ruushka iyo maleeshiyaadkiisa ka raacay ee wadanka maali ee runtiina ee tani waxay ee ceel kusii ridaysaa siyaasaddii qarska xornimada aheyd oo ay qaateen hogaamiyaasha inqilaabiyiinta mayalka adag ee mandiqada ee wadamada niger mali iyo burkina faso ee saacadaha soo socda waxaan sugaynaa ee bayaanaadka iyo khidaabaadka rasmiga ee kasoo bixi doono hogaanka jamacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ku aadan guushan weyn ee muslimiintu ay ka xasiliyeen ee mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika